alaabtan la gubay weliba naskajartee hunguro daawooyin iyo kareemo dhiyana aanasoo laka gadaaya xarumo ganacsiga degmada qardha silanka horseeda khatarta caafimaad ee ku dhalada korta waryaaboon dhiyan ee bulshada isticmaalasa weliba hulana fuliday dowlada hoose ee degmada qardha goobta laku gubaay alaabtan dhiidiiy weliba goobro kuhaaya maamulka degmada qardha urada bulshada reydka idoona meelasay ganacsatada fariin lahankaderi oo kaidin iyo ruujana ka ganacsado walyaabo dhiyanga madaxda maamulka degmada qardha oo la hadleen warbaahintiiyo sharaxeen walyaabo ay gubeen iyo sababta iyoona ganacsatada gudigeen gadowka walyaabo dhiyan oo bulshada iyo deegaankaba dhibaato caafimaadka eh weli sidoo kale iyo dalbadana in lagula shaqeeye sidii lan ogaada lahaye xaruntii gadaasa walyaabo dhiyanga waxaanu ku gubaynaa godka qashinka alaabihii dhacay ee aanu ka soo ururinay magaalada qardho guud ahaanteed alaabahaas oo isugu jira cunooyin dawooyin iyo kareemo kala duwan dhammaan waxaan runtii alaabahaas ka soo gurnay ganacsiyada kala duwan ee magaalada waxaan rabnaa inaanu halkaan ugu soo bandhigno bulshada alaabahaas oo aan ugu gubayno halkaan waxaan rabnaa fariintan aan anagoo ka faa'idaysanayna waxaanu halkaan uga diraynaa bulshada ganacsade kasta oo aan iska hubin alaabtiisa waxa uu mudan doonaa ganaax adag baaritaanka fayadhowrkuna waa u socdaa waa maalin leh maalin kasta waxaanu baarnaa aag gaara insha allah waxaan rajaynaynaa in bulshadu nala shaqayso qof kasta oo bulshada ka mid ah oo ku arka goob ganacsi alaab dhacday wuxuu la soo xiriiri karaa dowladda hoose qaybteeda fayadhowrka insha allah waxaan rajaynaynaa in aanu bulshadeenna ugu adeegno si wanaagsan aad iyo aad baa umahadsantihiin dadka waxaan uga digaynaa magaalada ganacsatada ka ah oo gadaaya alaabta dhacday kana gadaaya shacabkooda iyo dadkooda waxaanu uga digaynaa inay ka waantoobaanin mar ma aha oo laba maaha oo saddex maaha waxaan u malaynayaa inay muddo badan shaqada tan socotay dadkuna wada ogyihin oo ka dheregsan yihiin ganaaxyana mutaysanayaaneen qofkii aan ka waantoomin oo mar kasta lagu qabto cabdulaahi giili oo kumid a urada bulshada rayidka iyo weliba dhanshee caddeeyey inti muhiimata xaqiijinta sidii bulshada lanku ilaali lahay inti lanku gadna walyaabo dhiyanga usoona ganacsatada ka dhiirigeliniyo isku hubiyaan walyaabo iyo hagadayanga maanta waxaan ku faraxsanahay alaabta dhacday oo ay maanta gubeen agaasimaha waaxda fayadhowrka magaalada qardho dowladda hoose cabdirasaaq daahir iyo shaqaalaha kaloo dowladda hoose waa wax aad iyo aad loogu farxo waxaan u malaynayaa marankan inay tahay markii tobnaad oo alaab saasoo kale loo soo qaado isla markaasna fagaaraha lagu gubo si bulshadu u ogaato waa wax aad iyo aad u muhiimsan waxaan kaloo dadka ganacsatada u sheegayaa alaabta marka ay soo gadayaaniin inay alaabta iska eegaan hadda alaabtan dheedkooda haddaan eegnay laba kun saddex iyo labaatankii laba kun afar iyo labaatankii baa ku jira laba kun shan iyo labaatankii bishii shanaad marka waxaan doonaynaa ganacsatadu inay alaabta iska eegto dheydka iska eegaanin waxaanu madhacsan yihiin waxaanu madhow yihiin alaabo badan oo kaleema isugu jira baasto ku jira alaabo kaloo caana ku jira waa waxyaale aad iyo aad u badan weeye shacabkana waxaan u sheegaynaa markii aad waxakan gadanaysaaniin inaad iska eegtaan dheydkan waxakan ma wax dhacaybaa ma wax muddo oolaan karobaa xarumaha ganacsiga kayaala gudaha soomaaliya inta badan ee haanoo lakagadow walyaabo mar hora dhetsho dhiyanga taasni lan sababayow kontarool laanta oo markaasi ku jarta dalka